barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixda iyo barka aruurnimo xilliga washington d c waa khamiis saddex labaatanka julaay sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo saare ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a wiil dhallinyaro ah oo kasoo laabtay tahriib uu ku tegay dalka sacuudi arabiya oo dhallinyarada uga digaya halista safarada tahriibta waxaa jiro ama xabad kula tagta ama gantaal kula tago yah ilaan sacuudiga wuxuu iska ilaalinayaa xuutiyiin idinkoo guuriya mankaka in lagu sii daaya dhacaas naga celin maayaane marka alxamdulilah khatarahan kala kulmay waxaa weeyaan anigoo buur fuulayey subaxiisaan u fuulay buurtaas toddoba saac i bar baan korkeeda koray saac xabad xabad laygu soo riday toddoba saac i bar meeshii aan u lugeynayay rubi saac baan kusoo degay wallaahi hadda wallaahi been kuu sheegi maayo rubi saac baan hoos ku imaaday waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada laascanood oo shaqo abuur cusub ka sameeyey qurxinta baabuurta aruusyada heesihii ayaan sidoo kale ka maqnayn barnaamijka
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in sanadkii koowaad ee buuxinta dhaamka ah lagu muransan yahay ee webiga niil uu haatan si wanaagsan usoo gabagaboobay mashruucan dhaamka ama biyo-xidheenka ay dowladda etoobiya ka samaynaysa webiga niil oo ay si toosa u wadaagaan wadamada masar etoobiya iyo suudaan ayay dhinaca etoobiya kaga baxaysa lacag ka badan afar bilyan iyo bar dollar ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa sheegay in biyo-xidheenkaasi uu dhammaanayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka islamarkaana la filayo in laga dhaliyo koronto xoog badan oo xaddigeeda lagu qiyaasay lix kun oo megawatt ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa intaasi ku daray in sanadkii koowaad ee buuxinta biyo-xidheenkaasi uu kusoo dhammaaday si wanaagsan iyada oo sida uu sheegay aanay la kulmin wax carqalada islamarkaana aanay cid kale dhibaato ugu geysan intay hawshaasi socotay warbixintan abiy axmed ayaa kusoo beegantay maalin uun kadib markii ay kulan saddex geesooda wada yeesheen mas-uuliyiinta saddexda waddan ee etoobiya masar iyo suudaan oo ku kulmay dhinaca tiknolojiyadda madaxweynaha mareykanka ayaa sheegay in ciidamo federaala loo diri doono magaalooyin dhowr oo wadanka mareykanka ku yaalla oo qalalaaso ay ka jiraan si markaasi ay uga hortagaan islamar ahaantaasina ay u joojiyaan qalalaasooyinkaasi ka dhacaya dalkan mareykanka madaxweynaha mareykanka oo shir jaraahid ku qabtay xarunta aqalka cad ee mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dhiigga qubanaya ay tahay in la joojiyo waxaana uu sheegay in caawimaad ciidan ay u dirayaan magaalooyin ay shikaago ka mid tahay hase yeeshee guddoomiyaasha magaalooyinka qaar ayaa kasoo horjeestay arrintan duqa magaalada shikaago lori lightfoot ayaa sheegtay in tallaabada donald trump uu qaadayo ay tahay mid doonayo in uu ku wiciyo dareenka shacabka ee ku aadan inuu ku fashilmo waxkaqabashada cudurka coronavirus ee dhibaato fara ba-an ku haya mareykanka waxay sheegtay in ciidankaasi aan marnabo shikaago laga soo dhoweyn doonin iyadoo intaasi ku dartay in tallaabada madaxweynaha mareykanka ay tahay mid kala qaybanaysa dadka fiidkii talaadada khalalaaso ka dhacay magaalada shikaago oo uu ku jiro iskahorimaad dhexmaray kooxo gaangistara ah oo ka dhacay xarun tacsi ka socotay ayaa la sheegay in shan iyo toban qof ay ku dhaawacmeen
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu gudagalno idaacaddeenna dhallinyarada maanta mid ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso oo ka tahriibay magaaladaasi ayaa hadda dib ugu laabtay waxaanu ka sheekaynayaa halista dhibaatadii uu ka soo maray safarkii tahriibta oo uu ku galay ilaa sacuudi arabiya maxamed cabdi daahir oo hadda goob ganacsi ku leh magaalada boosaaso ayaa dhallinyarada uga digaya inay tahriibaan maxamed wuxuu u warramay wariyaha v o wd boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
hadda ka hor waan tahriibay waxaan ka tahriibay magaalada boosaaso aan u socdo sacuudi carabi afar jeer baana tahriibay waagii hore horta tahriibtu waa ficneed wadankaas khaliijka waa iska fiicnaa waa laga shaqaysan jiray intuusan dagaalkan yaman dhicin marka shaqooyinka laga shaqayn jiray shaqooyin iska fiican bay ahaayeen nolol maalmeedkaaga iyo reerahaaga eeladaada wax lagu soo diri karti laakiin haddeertaan shaqo ma jirdho wadadan haddaa martidne riski weeyaan xabad inay kula tagtaa dhici karto xabad keliya ma aha carab shuftaa joogto in lagu qabsadaa dhici karto oo naftaada ay riski gasho oo lacaga waaweyn laguu qabsado allaahuma hadda ayaga kasii badbaato waxaa dhici karto inaad wadadaas xabad ay ku leeftaba laanna xuduudka sidii hore ma aha gawaarida la raacaya xataa oo tahriibta ah waxaa dhici karta gantaalle inay ku dhacaan anu anaa arkay gawaari badan oo gantaale ku dhaceen oo tahriib wadeen aniga ii jeedid gaariga waa ka degta iyo dadkii saarnaa gaariga waa ka degteen waa lugeeyeen diyaaradda markaa arag haddii kale waa nin gantaal baan lagu dhufan lahaa wallaahi wabilaahi waasaa kuugu sheegay marka sidii hore maaha waddankan sacuudi carabiya dhalinyaro badan ayaa jecel inay waddamadaasi ahdaan oo inta badan dhahaya shaqooyin baan u aadaynaa sidaan usoo shaqaysan lahayn bal dhallinyaradaas maxaa uga sheegi lahayd dhibaatada halkaasi ka taalla iyo maxaa kula talin lahayd oo kale horta runtaan kuu sheegaya meesha hadda shaqa ma taallo shaqa wax la yidhaahdo hataa iska hilmaamaan dhallinyarada wax shaqa la yirahdo sacuudi carabiya ma yaalaan dadka sharciga leh baa waxay ku joogaan ilmahooda afar boqoloo riyaal bishii ka bixiyo oo mushaar ah oo dowladda siiyo marka asagii muxuu kusoo kordhin karaa kii sharciga lahaabaa saas taagana yah horta shaqa ma taala sacuudi carabiya xilligan la taagan yahay hadduu xataa sharci leeyahay xataa sharcigiisa waxba uma qabanayo kii sharci la-aantaa iska daayay alxamdulilah anu waa ka soo noqday waa iska daayey iska nabad helay timajaraan furtay waa iska shaqaystaa alxamdulilah nolosheeda waa hay maasha allah maasha allah shaqada waa iska dhalinyaro badan baa shaqa abuur sameeyey waa kuwaana waa ila shaqaystaanoo waa ila xamaalinayaan maasha allah shan baanna shan baanna alxamdulilah waa shaqaysanaa xataa yar etoobiyana nala joogo oo tahriibta aan ka celiyey oo iska dhaafaan dhahay tahriibta waa kaa ila shaqeynaya xaaladda uga horamay oo meesha hadda ka hor xataa wuu tegay asaga laftigiisa uu iska daayey marka waa kaala shaqaysanaya maasha allah dadka etoobiyaanka muu socdo yiro adaan kula shaqaysanaya markaad halkaasi joogtay maxaa ka shaqayn jirta adi waxaan ka shaqayn jiray shirkad la yidhaahdo xalwaani akhwaan oo shamayso buskutka iyo taxiiniyada iyo cabitaanada iyo malmalaadada iyo waxyaabahaasaan aan ka shaqayn jiray noloshu maasha allah iska fiicneed inkasta oo ay koronto iyo kire kaaga baxayso iyo cunno lacagtaada waxaan waxba ahayn kuu soo harayaan boqol dollar ama konton dollar baa kuu soo harayso waa iskaga soo tuurayaa reeraha laakiin haddadaan haddadaan la taagan yahay sacuudi carabiya no natiija weeyaan intaad halkaasi joogtay adiga oo aad ka shaqaysanaysay dhaqaalaha aad ka soo shaqaysatay baa boosaaso la timi kadib baa goobo ganacsi ka hirgelisay miya maya lacagteeda waxaan ku iibsaday boos ha lacagtan hadda aan ku furtay timajarahana timajaraha igu dhegan baan ka shaqeeyey maalinba xoogaasaan u geynay ugeynay u geynayey maasha allah waa kaasoo shaqeynaya timajarahaaya weyaan alxamdulilah waa taa waa i shaqaysaa intee sana ka shaqaysanaysay halkaas sacuudiga ah mar waxaan joogay lix sano marna waxaan joogay afar sano waxay ii sheegtay inaad ugu yaraan saddex mar tahriibtay saddexdaasi mar ugu yaraan afar mar aad tahriibtay ma waxaad ku wada noqotay isla sacuudiga haa shaqadeediiba halkaa ahayd markaasna iska fiicneed shaqada laakiin hadda shaqo ma taalo hadda haddii waddanka uu hagaago oo shaqooyinkaasi dib loo furo majeceshanaa noqotid may may tahriib dambe ma rabe waxaad igee warataa marka goormaa waddanka timi maxaase ku timi diyaarad ha diyaarad baan ku imid muqdishan diyaarad kale ka soo raacay boosaasay keentay waa tarxiil tarxiil tarxiil baan ka ahaa xamar baa lagu soo dejiyay xamar haayad waxaa jirto qaabisho dadka gobollada geynayso hay-addaas qofkii gobolkiisa u baahan lacagta ka bixinayso diyaarad saarayso gobolada kusoo celinayso dadkaasaan kamid ahaa boosaasan igu soo celisanayo maasha allah waa shaqaystaa waa taasa timajarahaasa i furo waan shaqaystaa waa xamaashaa reer baan leeyahay alxamdulilah imise dhallinyaro ah ayaad halkaasi ku joogteen oo aad kaga shaqayn jirteen oo soomaali ah sideed iyo labaatan sideed iyo labaatan ba aan gelinka hore bes gelinka dambe gelinka horena konton iyo lix baa lagu shaqayn jiray oo soomaaliya goormaa timi labada kun iyo toddobiiyo tobankii bishii afaraad
maxaa dhibaato ah oo dhallinyaradu ay halkaasi kala kulmaan inta ay ku sugan yihiin
sacuudi carabiya sooma mise tahriibta wallaahi horta tahriibta waa kuu sheegayo waa dhib badan tahay etoobiyaan oromaa ka horayso kow oromaa jirto oo shufto ah labo waxaa jiro ama xabad kula tagta ama gantaal kula tago yah ilaan sacuudiga wuxuu iska ilaalinayaa xuutiyiin adinkoo guuriya malkar in lagu sii daaya dhacaas ninaga celin maayaane marka alxamdulilah khatarahan kala kulmay waxaa weeyaan anigoo buur fuulayey subaxiisaan u fuulay buurtaas toddoba saac i bar baan korkeeda koray saac xabad xabad laygu soo riday toddoba saac i bar meeshii aan u lugeynayay rubi saac baan kusoo degay wallaahi hadda wallaahi been kuu sheegi maayo rubi saac baan hoos ku imaaday xabad baan lagu soo riday se haddana xabaddan kornoo laguma ridinaya hoos baa noolagu soo riday geedaha igu dhacdhacda xataa ay qararka xataa jabsatay
dhalinyarada oo adigu aa ka mid tahay intay halkaasi ku sugneedeen mani lagu khasbay in nala askareeyo oo ciidamada aa ka mid noqotaan maya taa ma maqlin laakiin waxaa jiro rag badan oo aan maqlay inay galeen xuutiyiinta markaan sanca tegey aan usii socdeeyey sacuudiga baan waxaa maqlay soomaali badan inay galeen xuutiyiinta oo la askareeyey laakiin anigu nadarta ma dhihin weli indhaha ma saaran haatanna ku soo dhowaada heestan oo uu ku luqay fanaanka faysal muniir heesaasyaalkaaynu kaga gudubno qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay hab ay ku qurxinayaan gaadiidka loo adeegsado munaasabadaha gaar ahaan xafladaha aroosyada taasi oo u noqotay shaqo abuur ay dhaqaalo ka sameeyaan warbixintan waxaa laascanood ka soo diray cabdikariin olol dhallinyarada magaalada laascanood gaar ahaan wiilasha iyo hablaha ayaa qaarkood waxay magaalada laascanood ka bilaabeen siyaabo kala duwan oo farshaxan ay ugu shaqaystaan dhallinyarada wiilasha ayaa ii sheegay inay sameeyaan nidaam cusub ay gaadiidka ku qurxinayaan xilliga munaasabadaha kuwaasoo ku xardhaya ubaxyo iyo waxyaabo kala duwan oo bulshada si weyn ugu cusub waxaana ii sheegeen in bilicda gaadhiga inay gaadhiga ku xidhaan waxyaabo soo jiita marka laga qaybgalaya munaasabadaha aroosyada iyo xafladaha soo dhoweynta iyo qalinjabinta dhallinyarada shaqadaasi samaysa oo barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a u waramaya waxaa ka mida najax maxamuud aadan ugu horeyn waxa uu si weyn u sharaxay qaabuurkan ay ka dhallinyarahan samaysteen marka muxuu ahaa gaadiidka sida meherada muxuu arooska xafladaha soo dhoweynta qalinjabinada waxba waanu shaqaynaa dadka si wanaagsan baanan ugu shaqaynaa waan soo dhoweynaa hadday noqoto halka gawaadhida waxaan ugu waxaynaa qofku dhisaynku doonayo ama casaan ha noqoto ama binki ha noqoto ama buluug ha noqoto ayu nooc wuxuu naga dalbado qofku way naga heli karayaan waanu haynaa markaad samaynaysaan inaad gaadhiga qurxisaan bal noocyada ay u kala baxaan iyo waxyaabaha soo kordhiya oo kale baliiga sheeke sida waxay u kala baxaan muxuu ahaa qofkiibaa kuu imanaya wuxuu koodhanayaa waxaan doonayaa maanta meher ayaan doonayaa meherkii markaa siday tahayban ugu sharaxnaa hadduu doonaya aroos arooska siday tahay baan ugu sharaxnaa hadday soo dhoweyn tahay siday tahay baan ugu sharaxnaa oo raali gelinaya gobolka sool bulshada
waxaa kale ka mid ah gaadiid ka nooca raaxada iyo ubaxyo iyo sawiro waaweyn ku dhejisaan bal iga war gaadiidadan ku waxayna waxaa weeye sida feeraswadoo kalaa wantankoo kalaa gaadhigan la dhaho muxuu ahaa heeryalka gaadhiga la dhaho saddexdaa gaadiid ayaa de bilicdooda ku soo baxdaa muxuu ahaa
kuwa muraayadda aad wax kaga dhejiseen oon waxba laga arkaynin oo magaca qofka iyo sawirkiisaoo kale uu ku dhegan yahay balka war taa way jirtaa sagal jad baa samaysa taasna waxaa ladhaha bersol wey bersol waa laga arkaa muraayadda laakiin qurxin weeyaano way sii qurux badnaysiisaa gaadhiga gaadhiga waxaan arkay xagga horaa lagaga xidhaa dhakada sare waa lagaga xidhayaa daaqadahoo kale ubaxyaa lagaga xidhayaa bal ka war dee gaadhigu in qurux badnaado aad iyo aad ba u fiicantah ma garatay markaa dee qofkiina waxaan doonaynaa qofkii haddii mujtamacii u shaqaynaysa inaad raali gelisidii waxaana jira gabdho iyaguna shaqa abuur samaystay geesta kalena quruxda iyo bilicda qoysaska iyo xafladaha gabdhaha ka qayb qaadanaya u sameeya siyaabihii ay uga qaybgeli lahaayeen munaasabadaha ay tegayaan gabdhahan la kulannay waxaa ka mid ah saynab xuseen cawiil oo ka mid a hablaha ku shaqaysta inay ka shaqeeyaan goobaha aroosyada ee gabdhaha lagu qurxiyo waan ku faraxsanahay runtii inaan fursadan barto xurfadan barto oaan ku shaqaysto noloshayda wax kaga bedelo iyo nolosha hooyada iyo abahay xaafadayada faamilkaygaba waan ku shaqaystaa muddo sanada adar waan ku shaqaysanayay waan rajeynaya inshaalla inaan kusii shaqaysan doono siina kordhin doono aqoontayda shaqo aan dhali lahayn wanaagsan aad ku shaqaysan kartid hadaad gabadh tahay iyo haddii aad guri leedahayba aan ceeb lahayn aad guriga hooyada ayabaa joogi kartid shaqaysana kartid waxna baran kartid xitaa adaad rabto waxyaabahaad baratay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalahaan bartay tima hagaajinta sida maqasaynta timaha kaladhaynta timaha jidhdhiqista maxaan sheega maykabka cilaanka waxyaalo fara badan baa ka mid ah oo qurxinta dumarka mayii hore waxba ugama aqoon laakiin waan ku rajaweynaa inaan barto mar kasta waa rajayn jiray mustaqbalka insha allah shaqadaydan inaan maxaan sheega xurfadaydan haa inaan sii badsado sii kordhisto aan ku shaqaysto aan maxaan sheega magaaladayda iyo waddankaygana wax kaga bedelo ana ku shaqaysto waalidiintayd iyo dadkaygana aan ugu shaqeeyo insha allah dilhaydma aamine maxamed nuur barnaamijka dhallinyarada v o a ayay u sheegtay inay ku faraxsan tahay inay xirfad leedahay iyadoo sheegtay fursadda keliya haystaan inay tahay inay shaqo abuur gacantooda ay samaystaan si ay uga maarmaan shaqo raadinta ay ku jiraan dhallinyarada badankood maanta aad ayaan ugu faraxsanahay xirfadan aan bartay in badanna waan rajeynaya inaan barto barashada xirfadan runtiina aad baan ugu faraxsanahay waan ka faa-iiday haddana aan ku shaqaystaa naftayda iyo faamilkeygana waan ku dabeera inaad ku shaqaysato oo noloshaada wax kaga bedesho oo kale markii horena aadan aqoonin oo kale bal siday u bedesho bal iga shaka xirfadahaas aan bartay waxaa ka mid a ilaanka makeupka maxaan ku sheegayay jidhaqida hagaajinta timaha oo kala duwan qaabab badan oo kala duwan loo hagaajiyo maxaan ku sheegaya wax walba oo ay gabadh soomaaliyeed u baahan tahay qurxinteeda waan bartay oona isku filay hadda maasha allah marka gabdhaha la hagaajinaya de waxyaaba badan bay jecel yihiin markay arooska yihiin bal ka hor waxay jecel yihiin iyo qaabka loogu labisay iyo gabdhuhta isku dooqmaa gabadh walba qaab bay jeceshaha in loo hagaajiyo maxaan ku sheegay gabadh walbana dooqeeda iyo sida ay rabto ayaan ugu hagaajinaa sida ugu quruxda badan marka hore wax ma taqaaneen xirfadan hadda barata maya markii hore maana noqon laakiin waan jeclaa inaan barto gabdho badan baa ka wada baxdeen fursadan oo kale maxay idinka dhigan tahay inaad barataan oo kale ku shaqaysataan noloshiina ku dabartaan lacag ka heshaan oo kale walaahi waa fursad qaaliya dee aan marnaba la heli karin dee waxay nooga dhigan tahay hadeer dumarka soomaaliyeed shaqo saab badan oo kale maba helaanba inay iyadoo gabadhu gacanteeda wax ku barato oo markaa nafteeda iyo faamilkeedaba ay ku dabarto maahane fursadan waa fursad qaaliya aan wada sugayna waana ku faraxsanaa inaan barano guud ahaan dhalinyarada ayaa qaybtood halgan ugu jira sida ay noloshooda meel uga soo saari lahaayeen halka kuwa badani ay weli sugayaan in la shaqaalaysiiyo kuwii jaamacadaha ka soo baxayna fursado shaqo ay sugayaan oo ay si cadaalada ah ku helaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha uu inoo hayo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha haddiiaynu ku horeyno horyaalka dalka ingiriiska oo gabagaba maraya hadda ayaa waxaa kooxuhu ay ku hordamayaan kaalimaha ugu horeeya si markaasi ay u xaqiijiyaan in sanadka soo socda ay ciyaaraan koobka yurub laga ciyaaro halka kuwo kalena ay ku dagaalamayaan inay sii joogaan heerka koowaad iyo horyaalka dalkaasi ayaa naadiga manchester united waxa ay gagadeeda guuldarro kaga badbaaday naadiga westerham united kadib markii labada kooxood ay isku hardiyeen gegada old travel stadium ciryaan antonio ee daqiiqadii shan iyo afartanaad waxa uu u dheliyey kooxda westerham gool rigooraha ahayd oo isla marahaataasina dabadhaafiyey golwadaha naadiga kubadda cagta ee manchester united hase yeeshee greenwood ayaa daqiiqadii koob iyo kontonaad u bareejiyey naadiga manchester united kana baajiyey in ay guuldarro kala kulanto naadiga westham barajadaas waxay ahayd naadiga chelsea inay ka faa'iidaysato hase yeeshee iyadoo u socdashay naadiga liverpool ayaa kulankaasi waxa uu ahaa mid sideed gool la iska dhaliyey naadiga liverpool ayaa ku tumatay naadiga chelse waxaana ciyaartaasi shan gool ay ka dhalisay naadiga chelse ay u suura gashay in ay saddex gool keliya ay halkaasi ka dhaliyaan ciidanada kate alexander arnold wenlandam fermino iyo oxlade chamberlain ayaa shanta gool u dhaliyay naadiga liverpool oo horyaalka hore ugu guuleysatay islamar ahaantaasina shalay u dabaaldegtay koobkaasi ee premier leaga muddo soddon sana kadib oo ay ku guuleysteen saddexda gool naadiga chelse waxaa u dhaliyay ciiryahanada jiru abraham iyo polosich oo markaasi daqiiqadii ugu dambeeyey kusoo afmeeray taa micnadu waxay tahay naadiga chelse kaalinta afraad ay ka dhacday oo naadiga manchester united kaalinta saddexaad hadda ay soo gashay waxaana labada kooxood ay hadda ay isku dhibco ka yihiin dhinaca marka la fiiriyo dhibcaha lixdan iyo saddex ay wada leeyihiin hase yeeshee farqiga goolasha ayaa naadiga kubadda cagta manchester united ka sarreysa naadiga chelsea liverpool ayaa sagaashan iyo lix dhibco iska leh waxaana kulan keliya uu ka harsan yahay horyaalkaasi naadiga manchester city ayaa toddobaatan iyo sideed dhibco iska leh manchester united iyo chelsea waxay leeyihiin lixdan iyo saddex dhibcood leicester lixdan iyo laba dhibco ayaa iska leedahay dhinaca iyo zeeriada dalka talyaanigana kulmo xiiso badan ayaa dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee inter ayaa la ciyaartay naadiga fiorentina kulan ka dhacay gegada josebe mese waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay goolla-aan bareejo ebri iyo ebra leje waxay saddex gooli gool kaga badisay bresia zambadoria waxa ay guuldaro laba gooli gool ay kala kulantay naadiga genowa spal ayaa martigelisay naadiga rome waxaana dusha loo saaray lix gool iyadoo spal hal gool keliya ay dhalisay torino iyo halis verono gool gool ay isla dhaaf waayeen napoli ayaa guuldaro kala kulantay naadiga barma oo ay marti u ahayd laba gooli gool ayaana naadiga barma ku badisay horyaalka waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee yuventus oo iyadu markaasi soddon iyo afar kulan ciyaarta iska leh siddeetan dhibcood atlana ayaa toddobaatan iyo afar dhibcood iska leh inter toddobaatan iyo saddex dhibcood ayaa iska leedahay lazio lixdan iyo sagaal dhibcood ayaa iska leedahay roma lixdan iyo kow ac milan ayaa lixaad ku jirta hadda konton iyo sagaal dhibcood ayaa iska leedahay maanta naadiga udinese waxay la dheli doontaa naadiga yuventus oo ay margelin doonto lazio waxay la ciyaari doontaa naadiga calyary dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
aad buu mahadsanyay jamaal oo ciyaaraha inala socotiinaya halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa v o a washington haatan mar kale ayaynu dhinacii heesaha jalleecaynaa waa heesta ha ilaawin axdigii iyo fanaanada xamdayar
idaacaddeena iyo duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay si wada jiro idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare cilla nuur waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo